You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
kulan looga hadlayey doorka dib u heshiisiintu ku leedahay ammaanka dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoona kulankaay ka soo qayb galeen waxgarad odayaasha dhaqanka siyaasiyiin guddiga dib u heshiisiinta qaranka aqoon-yahaano dhanka ammaanka ku takhasusay iyo xildhibaano lagu casuumay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha kulanka oo halkaasi khudbado ka jeediyey ayaa sheegay inay muhiim tahay in xoogga la saaro dib u heshiisiinta haddii la doonayo in dalka xasilooni lagu soo dabaalo iyagoona dowladda soomaaliya ka dalbaday inay door ka qaadato sidii loo dhaqangelin lahaa qodobada ka soo baxa shirkaasi oo muhiim u ah geedi socodka dowladnimo gudoomiyaha xarunta irshaad oo ah xarunta soo agaasintay dad cilmiyeedkaasi maxamed axmed nuur buqaari ayaa ugu horrayntii faahfaahiyey muhiimadda kulankaasi kulankan oon isleenahay runtii aada iyo aada muhiim ugu yahay arrimaha dalkeenna iyo iyo gobolka dhan xarunta irshaad oo mid ka mid a shaqooyinka ay qabata ay tahay in dadka loo furo wadahadal wadaxaajoog in fahmi caamka guud ee soomaalida iyo dadka afka soomaaliya ku hadlo waxyaalaha waaweyn oo saameynta ku leh noloshooda oo saameynta ku leh midda nolosha guud in doodo noocan oo kaleta ay ka samayso waxaan horey u qabanay dood aan u garanay inay muhiim tahay oo ka hadlaysay dastuurka iyo iyo sida ay tahay dadka soomaaliyeed inay oga wada hadlaan ismaaciil macalin muuse oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u heshiisiinta qaranka oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in khilaafka bulshada dhexdeeda uu yahay mid soo jireenah laakiin mar weliba ay muhiim tahay in la keeno fikir lagu xaliyo khilaafkaasi isagoona hoosta ka xariiqay in ammaanka aan la sugi karin iyadoo aan la heshiinin waxaa jiray isqabad ha noqdo mid qofeed mid qoys oo laba qof ka kooban mid qabiil iyo mid qaran intaba adduunku intuu jiray waa la isqabanayey waana la isdilayey afkaartuna waa kala fogaanaysa dabcan mar kasta mujtamacaas jiray wuxuu lahaa fikir iyo muuqaal ku habaysan waxa dhaca sida loo xalliyo war banaan dib u eegno anoo ka mahad celinaya dadka ka qayb galay oo aan aqaanwajiyadooda masaalaxada doorka ay ku leeyihiin aan u mahad celinayo xarunta inaan ku bilaaba yahay wax la isugu yimaado waxa ugu fiican inay tahaan qabaanuhu aan falanqayno wax naga dhexeeya kadibna aan xalkaadino waa waxaad u ajiye waxaan ku talinaynaa dood cilmiyadeed dalka ka dhaca boqol kiiba siddeetan ilaa iyada loo badiyo maxaa yeelay haddaan la heshiin wax lama baran karo haddaan heshiis la-ahayn laba lagama shaqayn karo haddaan heshiis la-ahayn waxba lama baran karo haddaan heshiis hayn yacni addoonnimada ilaah lagu addoonsaday inaan cibaadadiisa yacni addoommo u ahaano ma fursho karno masaajidyadu inay kharaabay u ogtiin xilliyadii qaarkood aqoonta islaamku inay hakatay alla caabudka xataa wax kaa noqonayo brofesor xasan sheekh cali oo ka mid a aqoonyahanada kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay in guud ahaanba dalka soomaaliya iminka uu wajahayo xaalado ammaan daro iyo dib u heshiisiin la-aan isagoona xusay in muhiim ay tahay in dib u heshiisiinta lagu ballaariyo guud ahaanba dalka ee aan lagu koobin gobolka banaadir oo keliya wax ka wareersan yihiin oyna wax isugu aadaniin si aad qofkaas u xalliso dhibaatadiisa su-aalaa la weydiiyaa waxaad idhaahdaa war hebelow ama hebline shan sano kadib ama toban sano kadib sidee baad doonaysaa inaad u noolaatid qofkaa la weydiiyaa marka hadda waxaan isweydiinaynaa haddaan nahay soomaali hadda waxaan joognaa sanadka laba kun iyo siddeed iyo toban ka soo qaad sanadka laba kun iyo soddonka intayna gaarta ama ilmaheenna iyo kuwa awog u nahay marka seen rabnaa inaan u noolaano sanadka laba kun iyo soddonka seen rabnaa inaan u noolaano ama si kale haddii loo dhigo sanadkan hadda aan ku jiro laba kun iyo siddeed iyo toban hadda sida aan ku noolnahay haddaan nahay soomaali soomaalina waxaan u jeedaa si fiican layfan waxaan u jeedaa soomaali marka aad ka soo bilowdo xuduudda soomaaliya iyo etoobiya iyo kenya meeshay ka bilaabato khilaaf baa ka jira laakiin meesha loo malaynayo lagu wado waa lix boqol iyo siddeetan kilomitr haddana ka gudub xuduudda soomaaliya iyo kenya iyadana etoobiya muran kalaa ka jira laakiin si guud waxaa laisku raacsanyaa ku yeel lix boqol inay tahay haddana ka guda xuduudda kaleo soomaaliya iyo jabuuti tanas kuma khilaafsano waa konton sideed kilomitr iyo badweynta hindiya oo khilaaf ka jiro saddex kun iyo laba boqol waaye saddex kun iyo saddex boqol waaye haddana dhinaca la isku haystaa iyo dhulka intuu dhexaysa intaasaa waxaa la dhahaa soomaaliya marka intaasaan ka hadlaynaa sababta saasu dhahay waxay tahay dad badanoo waxaa arka markay soomaaliya kalaka inay ka hadlaan xamar iyo muqdisho iyo xaafadaha hadda aan joogno iyo dhulka ku cabiraya aragtidaasina sax maaha leannu meesha waxaa u fadhinaa in la xaliyo dhibaatada soomaaliya saas darteed waa inaan soomaaliya dhammaystiran maskaxda ku haynaa sida ay u kala maqan tahay sida ay u kala jajaban tahay qolo kasta waxay ku maqan yihiin waa arrin kaleeto mustafa axmed qodax oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in ammaanka la raadinayo ay ka horayso dib heshiisiinta isagoona xusay in soomaaliya aysan boxor ahayn oo aysan madax bannaanayn dee waxaa kalu doonaya ee uu xelow arkay isagaa isaga isagaa sheegaya horta halkaasaynu ka maraynaa dee markaynu diinteedii ka dhaqaanay ogaada imanka marka la leeyahay dowlad baa laga dhisaya iyo dib heshiisiin waxay loo gacanta lagu hayay waxay naga maqayna waxa weeye haddaynaa madax bannaanaynba dee ma shiri karro mana heshin karro mana madax bannaanina kaa ku darsada anigu meel walba saasaan ka idhahdaa soomaalidu ma madax bannaan waa laga gumaystaa imankada waa laga gumaystaa qofkii dee ila doodaya inayna laynaba gumaystaa saacado kaloo firaaqaa hebaan smalin inaan yahay yimaado soomaalida waa la gumaystaa iminkana waa la gumaystaa waa layna kala ilaaliyaa su-aal baa ka taagan dalalka reer galbeedka ee wakiilka inooga dhigay dalalka injaarka nahay dee iyaga ay soo caqiidada yihiin ma wanaageen may jecel yihiin bal su-aashaasoo qur-aan isweydiino ilaa xaawiye aadan taariikhda dib ugu noqda rusushii iyo ambiyadii iyo wixiina soo kala maray dib ugu noqda innagu dad muslimiin nahaye dadkaasi ma wanaageen may jecel yihiin mise inaynu baabano oynu dhimano oynu iyaga mar walba ka hoosay may jecel yihiin reer galbeedku soomaaliyana waxay u joogaan inay na gacan qabtaan ay na caawiyaan ay hubna siiyaan ay aynu qeybkan gaarno mise inaynu dependent ahaano aynu iyaga ku tiirsanaano oo markaynu gelaysanaa meel kale iyagu xamadi xumaati maraykan lanoga keeno oo yaraa tana ka wanaagsan tan xuna marka aynu si fiican oo inagu istinaano fikirana layna idhaahdo maya dadkii idinka ilbaxsanaa iyo waxba idinka maqaaye waa laydin soo xoojinaya sugooo xitaa lacag ma haysataan masaariiftaa laydinka bixinaya meel aynu laba awr oo halkaan kasoo qabano ku qaran lahayn aynu arkeena ku dhamaysan lahayn ayaa shirarkaas waxay bila sugaan in la yidhahdo wax maalgelinaysa u n e b o lacagtii baa naga badan ugu dambayntii waxaa madasha laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban waxaana qodobada ugu muhiimsanaa in tallaabo kasta oo amniga loo qaadayo ay ka horayso in dib u heshiisiin guud dalka oo dhan ay ka dhacdo
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.